dib aan ku gaartay maaragtay in la gaarsiiyo maamul goboleedyada runtii koonfur koonfur galbeed ayaa maanta u yeelatay maaragtay nasiib in ayada laga furo taas waa mahad gooniy waaye maaragtay insha allahu tacala meel kastan insha allahu tacala waa la gaarsiin doonaa ujeeddadana waxay tahay in la geeyo qof walba oo soomaaliya meeshuu joogo deegaankiisa in loo geeyo waxa hawsha ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda halkii aad lasoo aadi lahaa magaalada muqdisho marka saasa maaragtay xafiiskan macnihiis uu yahay wax badanna wuu idin qaban doonaa insha allahu tacaala idinkana la shaqeeya insha allah
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan mudana madaxweyne aada iyo aad kaaga mahad celinaynaa adiga iyo golaha iyo wasiirada madaxda kale sidii sharafta lahayd aad noogu soo dhaweyseen magaalo madaxda kumeel gaarka baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan sidoo kale ayadana mahad ballaaran halkan uga celinaynaa immigrationka ama waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ugu horeeyo agaasimahooda kofi iyo agaasimaha ku-xigeenka xasan iyo dhammaan intii kale oo ka howlgashay iyo agaasimaha laanta saddexaad hay-adda socdaalka iyo jinsadaha baydhabo cumar oo runtii si aan la koobi karin gacan nooga siiyey aan rabo madaxweyne hortaada inaan ku ammaano oo aan jeclahayna in lagu abaalmariyo runtii shaqada uu qaranka u qabtay iyo dadka uu hadda mas-uulka uga yahay shaqadu hadda hayo mudane madaxweyne sida agaasimuhu sheegay xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis wax weyn tara dadka reer koonfur galbeed oo ah sarfiskii ama shaqadii ay qabanaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo loo soo dhoweeyey taasoo ah waxay ayagu xaq u leeyihiin marka uma malaynayo inay mar dambe u baahan doonaan inay shaqooyinka noocaas oo kale u aadaan muqdisho mudane madaxweyne annaguna sharaf weyn bay noo tahay anoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha dibadda inaad noo furto xafiiskan iyo waktiga aadna siisay labadaba aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay taariikhda ayayna geli doontaa
mudane madaxweyne agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha laanta saddexaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdusalaan mudan madaxweyne weli eedanka faraxsanna in geeka wasaaradda arrimaha dibadda una haka dhawaayno xafiisna lakusiiyo xafiisyadii hay-adda socdaalka jinsiyadda laantiya saddexaad ee koonfur galbeed runtii qiimo weyn walinayn lata maadaama uuna shacaban adeegani adeegii uuna shacabkan qobadaani qiib kumid ah oo noo maqanaayo oo niinkooya ya ya qiimo weynaynka lata iyadan aan ka faraxsagna adayna walakin kumahadnagaana dadaalka runtii adagilidii in xafiisyadaas ama adeegaas sidii ushaka deeri lahay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii geekana nin xarag jartay iyadaan ka faraxsagna mudane madaxweyne walina farxad gaara niingaha taasoo kale in geeka xafiiskii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda qeybti laantiya baydhabo in ada geeka hanin boobato qiiwashay shalgadiisin ada aragto yana farxad kale goone ee niinlata iyada mahsanta mudane madaxweyne waa asalaamu calaykum
raxmaan raxiim agaasimaha agaasimiyaalka wasaaradda arrimaha dibadda iyo agaasimiyaalka laanta socdaalka agaasimaha koonfur galbeed iyo ku-xigeenka agaasimaha laanta socdaalka soomaaliyeed xasan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf noo ah inaan furno xafiiska arrimaha qunsuliyadda ee soomaaliyeed waxaan uga mahad celinaynaa ciddii ka soo shaqaysay agaasimiyaalka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre aada iyo aada ugu mahadsan yihiin waa nasiib fiicanay noo tahay in nagula bilaaba annaga oo aan jaanis u helno in lasoo gaarsiiyo adeegii dadka shacabka reer koonfur galbeed ay u aadi lahaayeen xamar inay ku helaan fadhigooda inay ku helaan xaruntooda kumeel gaarka ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo arrimaha dibadda loo aadi lahaa baasaboorada diblomaatiga iyo serviska tasdiiqinta waxbarashada scholarshipka tanoo hadda ugu horeyso oo ah in la tasdiiqiyo shahaadooyinka dugsigii sare imtixaanka hadda ardayda ku guulaysatay inaan xamar loo aadana inta lagu tasdiiqiyo garsoorka iyo kala gadashada dhulalka iyo nootaayooyinka sharciyeyntooda iyo wax allaala iyo wixii sharciyad ah oo loo aadi jiray magaalada muqdisho in waxay ahaydeen ugu xiran deegaanadan yay yay u yimaadeen waana aada iyo aada ugu mahadsan yihiin annagana waxay noo tahay sharaf iyo karaamo in shacabka reer koonfur galbeed adeegii ay u baahnaayeen loogu keeno deegaanadooda waxaana kasii shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahay inaan deegaanada dhan sii gaarsiino oo baydhabo keliya haysan ku ekaanin saddexda gobolba ay gaaraan xudur laga furo marka la geeyo baraawo la geeyo degmooyin badan la geeyo sidii ay ugu baaqdaan dadka reer koonfur galbeed iyadoo ay duruufo adag jiraan baahidoodii ay u baahnaayeen wax inay intay u baxaan xamar u tagaan muddo badan u joogaan wakti geliyaan ay xafiisyo ku noqnoqdaan yaan u soo rarnay oo intu keennay nidaamka federalismkana saas iyo dowladnimada dadka in adeega meesha ugu dambaysa la gaarsiiyo adeega meesha ugu hooseysa la gaarsiiyo nin kastoo soomaaliya wuxuu u baahnaa uusan xamar u aadine xamar uusan u aadine uu ku helo meesha uu joogo waaye sharafay noo tahay aada iyo aadaa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahad celinayaa qayb migrationka oo ayagana qayb ka ahaa oo si fiican usoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibaddana aada u mahadsan yahay maadaama uu noo gartay inaan noqono meesha ugu horreysay oo laga furo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada kalena waxaan u rajaynayaa ayagana insha allahu in la gaarsiiyo dadka shacabka dhan ay gaaraan aada iyo aada u mahadsantihiin